jenaraalka ugu sarreeya taliska mareyka ee africa genaraal stephen townson ayaa khamiistii shalayto waxa uu u sheegay golaha sanadka in go-aanka maamulkii trump ee uu dib geynayay ciidamada mareykanka meel ka baxso soomaaliya uu abuuray caqabad hor leh oo ka dhana la dagaalanka argixisada al-shabaab jenaraal stephen townson ayaa yidhi ma dafiri karo in meel kale geynta ciidamada laga saaray soomaaliya ay keentay lakabyo cusub iyo khatar horaantii bishii disembar ayaa madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump waxa uu amar ku bixiyey in ku dhowaad toddoba boqol oo askarta mareykanka ee ku sugan soomaaliya ay isaga baxaan dalkaasi ciidamada ayaa halkaas waxay u joogeen inay ka caawiyaan milatariga dalka bariga afrika dagaalku ay kula jiraan argixisada al-shabaab africom ayaa waxay shaacisay bartamihii bishii janaayo in ka bixitaanku uu dhammaystirmay ciidamada intiisa badan ayaa waxaa loo wareejiyey wadamada deriska si ay u sii wadaan howlgalka ay ku difaacayaan kulana dagaalamayaan shabakada xiriirka la leh argixisada alqaacida tomson ayaa waxa uu sheegay shalay in tiro yar oo boqol askariya weli ay ku sugan yihiin muqdisho caasimada dalka soomaaliya halkaas oo shaqadooda ay ku xidhan tahay safaaradda inkastoo ciidamada qaarkood ay ku sugan yihiin dhulka wakhti badan kuwo kalena way u shaqo tagaan ayuu yidhi madaxweyne jo biden ayaa waxa uu faray horaantii bishii febraayo in waaxda difaaca ay dib u eegis ay ku samayso qaabka militariga adduunka ee mareykanka kaasi oo lagu baari doono halka iyo inta ciidamada mareykanka ay ku sugan yihiin adduunka oo dhan iyo sidoo kale ilo iyo istaraatiijiyad sida laga soo xigtay pentagonka